bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rab اlعaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbi وslm aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lishaykh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala wa qowlihi waxaan joognay wmin الnaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaada yuxibuunahum ka xub اllah wamin annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida duul yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan kuwa isaga lafaca kuwa ay ilaahay la simaan oo ay kala fil dhigaan alleh yay yeelanayaan yuxibuunahum waa jeclaanayaan ka xubbillaahi ka xubbihim jacaylkooda allaha alle ay jecel yihiin oo kale yacnii siday alle u jecel yihiin bay makhluuqaas u jeclaanayaan maxabbadana waxaan soo sheegnay almaxabbatu maca allaahi inay shirki tahay jacaylka in ilaahay kayrkiisa lala wadaajiyo oo ilaahay sida loo jecel yahay oo kale in makhluuq loo jeclaado midka dabiiciga ee qariisiga ee qofka ku baaran isaga waxaa weeyaan waa mid dabiici cibaado ma ahan kaas amaa laakiin mid cibaado oo sida ilaahay aad u jeceshahay inaad kayrkiis ula u jeclaato sidaasoo kale waxaa weeyaan almaxabbatu maca allah ayaa la yidhaahdaa amaa almaxabbatu lilaahi ilaahay dartii qofka inuu qof u jeclaado ama laysu jeclaado taas iyada waxay ka mid tahay maxabbada ilaahay bay ka mid tahay oo ruuxan markaad jeclaanaysa ilaahay dartii baad u jeclaanaya xadiidkana waa too ahaa alaaثun man kuna fiihi fiihinna wajada bihinna xalaawat اliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah qofka inuu jeclaado isagoon u jeclaanaynin ilaa allah dartiis mooyaane marka shaekhulislaam ibnu teymiyana raximahullah wuxuu leeyahay risaalo ama qaacido la yidhaha qaacidatun fi lmaxaba oo maxabada iyo waxyaabahaas oo uga hadlo oo masaa'iladan tan ku tacalluqda ah wa min annaasi dadkii marka ka xubbillaahidaas baa marka laba tafsiir ku jirtaa ka xubbihim iyaga jacaylkooda allaha alle ay jecelyihin yacnii iyagaa ilaahayna jecel makhluuqna jecel maxabadii marka ilaahay bay shirki ku sameeyeen waa sida marka ilaahay iyagoo yaqaano haddana ay marka ugu gaaloobayaan iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala haddana ay yaqaanaan inuu abuuray maca daalika haddana ay kufri ula imaanayaan oo shirki mushrikiin ay yihiin oo cibaadada ay mushrikiin ku yihiin waana sida ilaahay leeyahy tallahi in kunaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin rabbulcaalamiinay la simi jireen kayrkiis marka taswiyadaas ibnulqayim raximahullah wuxuu leeyahay waa taswiyatun fi lmaxaba waa isla simid oo xagga jacaylka iyo waxa lamidka ah weeyaan wاladiina aamanuu wاladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ilaahay rumeeyeyna ashaddu kuwa darnaan badan weeyaan xuban xagga jacaylka lilaahi ilaahay ay jecel yihiin xaggaa yacnii jacaylka ilaahay kuwa aad u jecel oo xagga jacaylka ku darnaan badan tan ilaahay weeyaan ayb marka maclushaahidka marka waxaa weeyaan jacaylka un inuu marka darafkan hadda yacnii yuxibuunahum ka xub illah in ilaahay la jeclaado wاladiina aamanuu ashaddu xuban lilah waqowlihi ilaahay qowlkiisa waqul waxaa tidhaahdaa waqul waxaa tidhaahdaa alxamdu ammaan oo dhan lilaahi ilaahay bay u sugnaato iskale alladii allahaas oo lam yattakhid aan yeelanin waladan aan samaysanin walad walam yakun aan caruur aan yeelanin yacnii aan samaysanin walam yakun lahu aynan u ahaa walam yakun uma ahaanin lahu isaga shariikun kula wadaaga filmulki boqortooyada walam yakun lahu uma ahaanin weliyun weli uma ahaanin oo yacni mid arrinkiisa maamulaa ounan jirin min adulli min ajli dulli dulli iyo cajzi dartiis nacam min adulli min ajli dulli yacnii cajzi iyo yacnii dullinimo ku jirta ama ka muuqata daraaddeed ilaahay weli uma samaysanin ayb marka ilaahay kamaalka qudradiisu inay dhammaystiran tahay yuu tusaya wakabir weyneehu macbuudkaas weyney rabbigaas takbiiran weynayn weyney wa qowlii ilaahay qowlkiisa yusabixu lilaahi yusabixu ilaahay baa nasahan oo xumaan oo dhan ka nasahan ka nasahan yusabixu lilaahi ilaahay waxaa nasaho dhe maabaa nasaho fi samaawaati ku sugan iyo maabaa nasaho ilaahay hufo fil ardi dhulka ku sugan lahu lilaahi ilaahay oo keliya almulku oo usug ay u sugnaatay boqortooyada walahu alxamdu ammaantana isagaa iskale wa huwa alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa qadiirun qaadirun kii awoodo halkanna marka qudrada ilaahay subxaanahu watacaala iyo mulkiga ilaahay ayuu sheegaya wa qowlii ilaahay qowlkiisa tabaaraka aladii macbuudkii baa ixsaankiisu batay ama sarreeyey nasala soo daadejiyey alfurqaana furqaan kii xaqa ee baadilka kala saaraayey calaa cabdihi addoonkiisa ku soo dejiyey liyakuuna si uu u ahaada lilcaalamiina caalamiinta uu ugu ahaada nadiiran mid udiga ah si uu caalamka yacni ugu digo alladii macbuudkii lahu oo u sugnaaday maa fi mulku samaawaati samaawaat mulkigooda walardi ardada mulkigeeda walam yatakid aan yeelanin waladan walam yakun lahu uunan u sugnaanin shariikun mid la wadaago filmulki boqortooyada wa khalaqa abuuray kulla shayin shay dhammaantiisa faqadarahu jaangooyey taqdiiran jaangoyn jaangooyey wa qowlihi ilaahay qowlkiisa ma takhada allaahu ilaahay ma yeelanin min waladin ay waladan ma yeelanin marka waxaa weeyaan mintu waa zaa'idow walad ilaahay ma samaysanin wamaa kaana macahu mana ahaa wamaa kaana mana ahaanin macahu isaga maciisa min ilaahin ay ilaahun macbuudna ilaahay maciisa ma ahaanin idan haddii xaalka sidaa lasoo sheega uu yahayo walad uu samaysan lahaaba ama ilaah kale maciisa ou ahaan lahaa ladahaba kullu ilaahin ilaah kastaa wuu la tegi lahaa bimaa khalaqa wixii uu abuuray oo uu sameeyey wala calaa bacduhum qaarkood way korway kor mari lahaayeen calaa bacdin bay ka kor mari lahaayeen subxaana allahi ilaahay baa nasahan camaa kiibuu ka nasahan yahay yasifuuna ay sifaynayaan humaaga caalimilghaybi ayaa nasahan ayaa qeybka allihii ku cilmiga lahaa washahaadati cilmiga xaadirkee joogo kii ku cilmiga lahaa ayaa nasahan fatacaalaa ilaahay waa sarreeya camaabi kii xaggii ayuu ka sarreeya ama ka ayuu ka sarreeyaa yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan aayaadkan oo dhan marka wuxuu uga hadlaya ilaahay nuqsaan inuu ka hufan yahay maxalushaahidka o dhan waxaa weeyaan sifaadka labaan u qaybinay sifaad kamaaloo ilaahay loo sugo iyo kuwa nuqsaan yacnii keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala laga anfiyo oo laga hufo kuwa hadda uu tirinayo marka waa sifaatu naqsi hadday noqon lahayd dulli hadday noqon lahayd cajzi hadday noqon lahayd shirki in ilaahay lala wadaago mulkigiisa hadday noqon lahayd yacnii welad in la yeesho waxaasoo dhan marka nacam waxay tusayaan marka waa kaa wa qowlihi ilaahay qowlkiisa falaa tadribuu ha yeelinina lilaahi ilaahay alamhaala maahmaahyaal macnaha waxaa weyaan falaa tadribuu lilaahi ilaahay ha u samayninina alamhaala wax isaga ku faca oo aad ilaahay ugu soo tusaale qaadataan wax ilaahay subxaana wa tacaala aa ugu tusaale qaadataan ha u yeelinina maxaa yeelay waxaasoo dhan waa naqsi bay keenayaan makhluuquna waa naaqis ilaahayna laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ayuu leeyahay ina allaha alla yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin wa qowlihii ilaahay qowlkiisa ayaa galay jumladan aan hore u soo sheegnay qul waxaad tidhaahdaa innamaa wax kale ma ahni xarama rabbii rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha fawaaxishta dunuubta foosha xun maabuu ka reebay kii dahara minhaa muuqday oo dunuubta ka mida iyo wamaa wixii badana qarsoonaaday oo minhaa dunuubta ka mida yacni walidma buu reebay dembigii walbaqya buu reebay gardarrada bikayri alxaqi xaq la'aan laysku gardaroodo wa an tushrikuu buu reebay inaad la wadaajisaan bilaahi alla aad la wadaajisaan cibaadadiisa maa shay aad la wadaajisaan lam yunazil ounan soo daadejinnin bihi maagaba suldaanan ounan ku soo dejinnin yacnii xujo ounan u soo dejinnin wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu ilaahay idinka xarimay calallahi alla korkiisa maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn waxyaabahan oo dhan marka siday u kala horeeyaani u kala siday u kala dambeeyaani u kala daran yihiin waxaa ugu daran marka ilaahay oo alqowlu cala allaahi bilaa cilmin ilaahay subxaanaه watacaala in war beena laga sheegay wa minhaa marka waxaa ka mida warka beento ilaahay laga sheego xalaal iyo xaaraan in laga sheekeeyo iyadoo aqoon qofka uusan u lahaynba nacam walaa taquluu limaa tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib aakhiri zamankan calaamaadkeeda waxaa ka mida nebigu inuu tilmaamay dad oo yacnii ruwaybido ah ayaa hadlo umuuraha dadka ka hadlo oo nebiga salى اllahu عalيyه alي wasalam wuxuu yidhi ina bayna yadayi saacati sanawaatin khadaacaad saacadda qiyaamaha waxaa ka horeeya sannado dadka dhanba dhakraayaba adiga dhan yacni waxaa weeyaan xaqiiqadii baa waxay isku bedelaysaa wax kale wixii yacnii samaa wax xunay isu bedelayaan wax xunna wax sanbay isku bedelayaan dadkii marka waxaa shu-uuntoodii baa idiraab ku dhacayaa oo isbaraanbarayso oo isdhexgelgelayso markaasuu wuxuu yidhi yukhawanu fiihina alamiin qofka amiinka ahee diin lagu ammaaneeyana waa la khaa'inimo xugmiyaa wayu'tamanu fiihina alkhaa'in khaa'inkaana marka waxbaa lagu ammaanaystaayo waa yacni waxaa weeyaan diinkii oo umuuraha ugu weynaa baa loo aaminaa markaasuu wuxuu yidhi watandiqu fiihina ruwaybida dadka ruwaybidadaana way hadlaan nacam markii la su'aalayna waxa uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruwaybidada yeeyihiin marka la yidhi alrajulu taafi yatakalamu can amri alcaama waa nin dhulyaal iska oo caami oo waxba aan kala garanaynin markaasu wuxuu ka hadlayaa ummadda danaheedu ka hadlaya ummadda danaheeda iyo khowf iyo amnigeeda iyuu ka sheekaynayaa waana mushkilada yacnii lagu ibtilaysan yahay ka mid taha wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuuna ayna soo gelayna ayb marka axkaamta qofku inuu ka fiirsado waay laa siyama axkaam hayrkaa u tallaabaysa haddana hadday tahay ayb waxaa kaloo marka ku xiga marka dembiga shirkiga ilaahay hayrkii oo cibaadada wax laga siiyo waxay keenaysaa waa shirki waa xuntahay iyadana waa marka midda yacni wa an taquuluu cala allahi baa u dambayso shirkigaa kor xagga kore ugasii uga sii xigo nacam baqigigaa ku xigo saasay marka u kala daran tahay dunuubtan marka nebiga calayhi sala sheekhu marka musanifku aayadahan uu isdabageliyey macnihiisu waxaa uu u jeedaa sifaatulkamaal markuu ilaahay usoo sugay sifaatu naqsina ilaahay waa ka hufan yahay waana halkan marka midda uu ku tilmaamay weeyaan wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa alraxmaanu cala alcarshi istawaa alraxmaanu allaha raxmaanka cala alcarshi carshiga korkiisau istawaa ka sara maray fii sabcati mawaadica toddoba meel ay ku jirto fii suurati alacraaf suurat alacraaf qowlahu uu yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma stawaa cala alcarshi waa kaa marka rabbigiin waa allah kan abuuray samaawaadka iyo dhulka lix maalmood ku abuuray uma stawaa cala alcarshi dabadeedna carshiga ka sara maray istawaa calaa istawaa haddii calaa ay ku gudubto bimacnaa calaa wartafacahu waa kor maray waana sara maray baa laga wadaa imaamu albukhaari fii kitaabi tawxiid min saxiixihi wuxuu tilmaamay wa kaana carshuhu cala almaa wuxuu yidhi marka qaala mujaahid istawaa qaala mujaahidun ay calaa qaala mujaahidun abulcaaliya calaa wartafaca saasoo kale sheegay calaa wartafaca istiwaa marka macnihiis waa la yaqaanaa waa kaa marka a'immadu fasirayaan ay leeyihiin calaa wartafaca waa inuu kor maro yacnii kormarid waa macnihiis amaa ilaahay kayfiyada oo u kor maray ma fahmi karna annagana taa iyadu waxaa weeyaan laysa ka milihi shay-un huwa samiicu lbasiir qaacidadii guud un baan mar walba qabsanayna wa qaala fii suurati yuunus ilaahay wuxuu ku yidhi ina rabbakum rabbigiin allaahu weeyaan alladii allihii khalaqa samaawaati abuuray waalarda abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood ku sameeyey uma stawaa markaa dabadeed wuxuu ka sara maray cala alcarshi buu ka sara maray wa qaala fii suurati racdi wuxuu ku yidhi allaahu alla alladii kii weeyaan rafaca samaawaati samaawaadka kor yeelay bikayri camadin tiir la-aan samaawaadkii buu kor yeelay tiir la-aan buu samaawaadkii kor yeelay tarawnahaa waad arkaysaan tarawnahaa laba tafsiir baa markuu tarawnahaa waad arkaysaan waa samadii amase in la yidhaahdo marka allaahu aladii rafaca asamaawaati bikayri camadin tiir la-aan buu ilaahay kor yeelay tiirkaas oo tarawnahaa aad arkaysaan in tiirka laga sifeeyo ama in layska markaa xaaleeyo waxaa intaaba yacni marka tarawnahaa idinkoo arkaaya in la yidhaahdo samadaas ama tarawnahaa tiirkaas oo tarawnaha aad arkaysaan tiir aad arkaysaan iyadoo samadu aanu ku oolin uma markaa dabadeed istawaa cala alcarshi carshiguu ka sara maray ilaahi subxaana wa tacaala wa qaala fii suurati daaha waxa uu yidhi araxmaanu allah raxmaankaa cala alcarshi istawaa wa qaala fii suurati furqaan uma istawaa cala alcarshi wa qaala fii suurati aliflaamiim asajda allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaam uma istawaa cala alcarshi wa qaala fii suurati alxadiid huwa اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrda fii sittaةi ayaamin ilaahay waa midka dhuli cerka sameeyey toddoba maalmood uma stawaa cala alcarshi markaa dabadeedna carshigu ka sara maray intaa marka waa toddoba aayadood weeyaan oo istiwaaha tilmaantay sheekhu halkan wuxuu uga hadlayaa sifaة اlistiwaa gadaalna wuxuu uga hadlaya sifaة اlculuwi istiwaaha iyo culuwiga farqibaa u dhaxeeya oo culuwiga isagu waxaa weeyaan istiwuhu wuxuu ka mid yahay min sifaati min sifaati afcaal maxaa yeele waa sifa ficliya isagu istiwaha waa ficil alla uu sameeyey subxaana wa tacaala oo carshiga kaga sara maray dhinaca kale amaa culuwiga culuwigu isagu waxaa weeyaan waa sifa oo min sifaati illaahi daatiya ka mida oo ilaahay subxaana wa tacaala mar kasto qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda ilaahay waa sarreeyey sifada culuwiga ilaahay marna ma faaruqaysa haddana waa sarreeya weligiis waa sarreeyey waana sarrey doonaa culuwigu marka waa sifa laazimo ah amaa istiwaaha yacnii sifadan ficliga goormay dhacday markuu cirka iyo dhulka abuuray kadibuu istiwaaha alla la yimid subxaana wa tacaala sida aayaduhu ay tilmaamayaan marka culammadu waxay dhahaan culuwiga ilaahay waxaa lagu gartaa kitaabka iyo sunnada ijmaaca caqliga nadiifka saliimka iyo fitrada intaba lagu gartaa dadka haddaan diin la barin xitaa oo caamo ay iska yihiin rabbi markuu baryaayo koruu gacmaha u taagana culuwigii ilaahay inuu kor ka jiro bani aadamkao ku abuuran yahay soo ma kasa laakiin sifatulistiwaa cilmi unbay u baahan tahay iyada qur-aanka ama sunnada in laga fahmo ma ahane fidra ma lagu garan karo ilaahay markuu dhulka iyo cirka abuuray kadib inuu carshiga ka saro maray in laguu sheegaa u baahan tahay waxaa fidradaada ku keeni kartid ma ahan amaa laakiin yacni ilaahay mar kasta inuu sarreeyo waxaa weeyaan waa arii waa fira wa bani aadamka wax lagu abuuray weeyaan saasaa marka a'immadu ay tilmaamayaan istiwuhu marka waa min alalfaadi almukhtasati bilcarshi istiwuhu carshi uu ku khaas yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka saro mara carshigaa la leeyahay amaa culuwiga ilaahay waa muطlaq oo waxaa la leeyahay in ilaahay subxaana wa tacaala caalin calaa kulli shayin farsaana waa ku kala duwanya ilaahay subxaana wa tacaala wax kasta waa ka sarreeya dhinaca culuwiga marka laga hadlayo laakiin istiwaaha marka la leeyahay ilaahay xaggeebuu ka sara maray marka lagu yihaaho carshiguu ka sara maray baa leedahay soo ma fahmi marka sifatlistiwuhu wuxuu khaas ku yahay carshiga culuwiguna waxaa weeyaan isagu marka ilaahay kullu shay waa ka sarreeya ee carshiga uu istiwu marka ku gaar yahan markaan leenahay de carshiga isaga makhluuq ka sarreeya carshiga maba jira sida xadiiul awcaal ee abu daawuudna uu warinayo ibnu khusaymana kitaabu tawxiid uu kusoo saaray ou tilmaamayo samawaadkan samo kastaa shan boqoloo sanaa midda kale u dhexayso soco samada toddobaad samada toddobaad waxaa ka sarreeya carshiga carshigana waxaa ka sarreeya allah subxaana wa tacaala marka carshiga makhluuq ka sarreeya istiwii marka sidaasay kale yihiin masaladan marka culuwiga kitaabkaa tusay sunnadaa tustay ee waxaa tusay ijmaac kitaabka ilaahay waa tusayoo siyaabo kala duwan buu u tusay uma stawaa cala alcarshi waa tan aayadaha toddobadaa hadda aan akrinayno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fawqiyu isku sheegay inuu ka sarreeyo malaa'igta yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi nebigana calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xadiidkii bukhaari uu wariyey zaynaba xaaskii rasuulka ahayd waxay dhihi jirtay zawajakunna ahaalikunna idinka waxaa idin guuriyey dadkiinna ayaa idin guuriyey wazawajani illaahu anna ilaahay baa i guuriyey min fowqi sabci samaawaat toddoba sama dushoodu ilaahay iga soo guuriyey xadiidkii kale wuxuu ahaa sacad markuu xukumay ows nimankii yacnii sacad markuu xukumay bani qurayda nebiga waa ki yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat xukunka ilaahay baad ku xukuntay oo ka soo xukumay toddobada sama korkood waxaa kaloo ilaahay yani axaadiidta aaday ugu badan tahay fowqiyada aayadaha qur'aankana wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi iyo yakhaafuuna rabbahum min fowqihim fowqiyada nimanka mutakalimiinta waxay yidhaahdaan fowqiyatu sharaf iyo fowqiyat lqudra loo jeedaa ilaahay marka la leeyahay wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi addoommadiisau ka sarreeyaa xagga waxaa loo jeedaa yacni qudrada iyo yacni waxaa weeyaan iyo iyo awoodda iyo sharafka waxyaabahaas uga sarreeya aayadda kale suuratu naxli baa diidaysa marka taas oo qowluhu tacaala yakhaafuuna rabbahum min fowqihim maxaa yeele tarkiibka carabiga laguma haayo mana lagu maqlin iyagoo fowqiyatu sharaf ka hadlaayo haddana fowqada ay min ka hormariyeen oo carabtu waxay dhahaan addahabu fowqa alfidati dahabku fidada waa ka sarreeya xagga qaalinimada iyo wanaagga laakiin ma dhahaayaan addahabu min fowqi alfidati ma dhahaayan soo ma garanin marka fowqiyadu haddii min ay ka hormarto laa taxtamilu ilaa fowqiyat daat ma aha fowqiya yani muطlaqaa ma aha ninkii markay yidhaahdo yakhaafuuna rabbahum malaa'igta rabbigooday ka cabsanayaan min fowqihim xaal ou xagga sare ka jira waa aayadda macnaheedu min fowqihim tajaariye majruurkaas waa la xaalaynayaan humtaasaa laga xaalaynaa marka yakhaafuuna rabbahum xaaladda ay ilaahay ka baqaayaan min fowqihim waa yani kor buu ka jiraa uu ka sarreeya haddii marka la dhihi maayo yakhaafuuna rabbahum rabbigooday ka cabsanayaan min fowqihim in la yidhaha marka xaal uu ka awood badan yahay war isku toosan ma ilaahay inuu ka awood badan yahay wax la ogyahayba oo hadda haddaad tidhaha ilaahay makhluuq o dhan waa ka awood badan yahay ilaahay waa ka sharaf badan yahay malaa'igta ta ilaahay inuu malaa'igtu ka sharaf badan yahay wax muuqda kalaamka ilaahayna taasoo kale waa ka munazah soo ma kasan yakhaafuuna rabbahum min fowqihim aayaddaa marka wax ta'wiil iyadu ma aqbalayso tarkiibkaa diidaya ta'wiilka ayb waxaa kaloo soo arooray atasriixu biاlcuruuji ilayhi tacruju اlmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi malaa'igta waa kortaa jibriil waa koraa iyo u koraa ilayhi ila llaahi u koraa ilallahi marka la leeyahay marka korid marka ilaahay waa loo koraa marka la leeyahay inuu kor jiraa daliil ay u tahay soo maha maxaa yeele hadduu ilaahay dhulka joogi lahaa waa loo degaaya dhehi laha soo maa marka nas waayo aayadda waxaa kaloo ilaahay leeyahay sucuud ilayhi yascadu lkelimu اطayibu kelmadda wanaagsan baa ilaahay u korto waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay curuujkii iyo sucuudkii iyo aayaadkaasaa tilmaamay ayb waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu isku tilmaamay makhluuqaadkiisa qaar inuu kor yeelay oo xaggiisa uu u kor yeelay marka xaggeygan u kor yeelay waa inuu kor jira ilaahay oo ilaahay wuxuu leeyahay bal rafacahu اllaahu ilayhi id qaala اllahu yaa ciisa inii mutawafiika wa raaficuka ilaya hadduu hoos joogo marka waraaficuka ma suurto gasho ayb waxaa ka mida ilaahay inuu samada isku sheegay oo uu yidhi aamintum man fi الsamaa ma waxaad ka aamin noqoteen axad macbuud samada jiro muتakalimiintu waxay leeyihin aamintum man fi الsamaa'i man malagaa loo jeeday kuleeyihi malag in laysku cabsiiyo iyo ilaahay in laysu cabsiiyo qofka qalbigiisa taysaamay og tahay marka ilaahay lagugu cabsiiyo waa ka weyn tahay malag marka lagugu cabsaynayo adg waxaa kaluu leeyahay waxaa iyadana sidoo kale soo aroortay ayb aamintum man fi samaa'idaa waa taas nebigana waxaa ka soo arooray xadiidkii muslim gabadhii uu yidhi ayna allah allahu fi samaaiti allahu xadiidkii kale ah iyadana haweenta hadday ninkeeda isu diiddo ilaa kaana aladii fi الsamaa'i calayha saaqita allaha kor jiro waa u caroonaya maaha malagaa u caroonaya ma aha nacam he malag inuu u caroodo iyo rabbigeeda inuu u caroodo rabbigeeda inuu u caroodaa waciidka ku owleysan waxaa kaloo sidoo kale ku jiro yani aayaad waxaa kaloo ka mida ayna laysku weydiiyey aynana waa ismu waa ismu istifhaam oo yacnii waxa laysku weydiiyaana waa makaan anaga yani ayna allah aawo ilaahay baa leeday ilaahay xaggee jira aawo gabaruu weydiiyey nebi sal l slam markaasay waxay tihi allaahu fi الsamaa adiladaas iyo ka tiro badan waxaa u raajicaysaa alculuw lilcaliy alcadiim lilimaam الdahabiy raximah اllah adiladaasa aad istiqsa fara badan ugu sameeyey waana iska taqaanaa amaa ijmaacaan rabaa marka inaan wax badan dul istaago badanaa waxaad mooddaa ijmaacan aad xoog loo saarin dad badanna waxay u haystaan masaa-ishaan inay ka mid tahay min masaa'il alkhilaaf oo waxay leeyihin culimmadu waa isku khilaafsan tahay istiwaha iyo culuwiga iyo culimmada iskuba khilaafsana waxaa isku khilaafsan haddiiba khilaaf la sheego ahlusunnati waljamaaca iyo kayrkood oo min almubtadica jahmiyada muctasilada shaacirada wahaakada ayb marka wuxuu leeyahay ijmaacaadkaas waxaa ugu horeeyo ijmaac isxaaq ibnu raahuuya ou keenay isxaaq ibnu raahaweyhi shaafici bay isku waqti ahaayeen imaam axmed bay isku waqti ahaayeen waana qariinkii imaamu shaafici xagga cilmiga iyo imaamnimada imaamu shaafici buu u dhigmaa wuxuu dhintay laba boqol soddon iyo sideed laba boqol soddon iyo sideedii buu dhintay waa quruuntii fadliga badnaydu ku jira khalaal ayaa kitaabkiisa kitaabu sunna wuxuu ku wariyey sanadkiisuu kusoo kaxeeyey khalaal rwa الkhلاaل abu bكر الkhلاaل في kitaaب السuنة بsندihi sanadkiisa qaaل اسحاaq بن rاhوyة اسحاaq baa wuxuu yihi qاaل الlaه عaزa وaجل الرحمن عalى الcرشhi اsتوى إجماع أهلi السuنة أنه فوقa الcرشhi اsتوى ويعلم كuلa شhayءi اsتقل ويعلم كuلa شhayءi أسفل الأرض الساaبعة وفي قعور البحاaر ورؤuuس الجiباaل وبطuن الأwdية وفي kuلi موضع كmا يعلم ma في السماaوaaت السبع wmaa duuna alcarshi axaada bikulli shayin cilmaa ilaa aakhirihi waxa uu yidhi ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo haddaad tidhaahda ilaahay carshiga iyo dhulka iyo badda iyo waa iskugu mid oo tidhaha ilaahay meel walbuu joogaa ama aad tidhaahdid meelna ilaahay laguma tilmaami karo laa carshigaan lagu tilmaami karin walaa badda walaa dhulka midna laguma tilmaami karo haddaad tidhaahdo carshigii iyo meelihii kale isku midaa ka dhigta xagga sarraynta ilaahay marka la fiiriyo imaamu isxaaq ibnu raahuyana wuxuu leeyahay ijmaacu ahli sunna waxaa weeyaan annahu fowqa alcarshi istawaa ilaahay inuu carshiga ka sara maray waa kaa marka ijmaacu ahli sunna abu bakr alkhalaal kitaabu sunna waa maطbuuc sanadkiisuu ku soo kaxeeyey fiiri marka adig cilmigiisana ilaahay wax walba u ogyahay ayb labo ijmaaca labaad waxaa weeyaan qaala abu cumar aalamankiyu abu cumar abu camr aalamanki kitaab اlusuul buu leeyahay kitaab caqiidada uu ka alifay wuxuu dhintay isagoo wuuu yani wuxuu dhashay saddex boqol sagaashan iyo sagaalkii marka culimmadii waxaa weeyaan qarnigii afaraad aakhirkiisa dhalatay wuxuu soo naqlinaa laakiin ijmaac culimmaduna marka ay wax soo naqlinayaan naqligooda mu'taman waay hadduu ibnu xajar wax soo naqliyo nawowi hadduu wax soo naqliyo dahabi hadduu wax soo naqliyo naqligooda waa waa waa waa dad ammaano leh waa culimmada waa masalada naqli waa hadda ogow wuxuu soo naqliyey wuxuu yidhi ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen min ahli sunnati ahlu sunnaha ka mida calaa ana allaha istawaa calaa carshihi bidaatihi ilahay inuu carshigiisa ka sara maray bidaatihi uga sara maray masalada bidaatihi waa u imaan doonaa in sha allahu tacaala nacam feero badanaa laga furay waa marka waa u imaan doonaa waxaa kaloo kitaab kale uu ku yidhi uu leeyahay ajmaca ahlu sunnati calaa ana allaha cala alcarshi calaa xaqiiqatihi laa cala almajaaz ijmac kale waa kaas saddex ibnu cabdilbar xaafidu اlmashriq tamhiidka ninka iskale weeyaan imaamka iskale xadiidu nuzuul marku sharxayo wuxuu yidhi wafiihi daliilu calaa ana allaha jala wacalaa fi الsamaa'i cala alcarshi min fowqi sabci samaawaati waxaa daliil oo u yahay xadiidkan ilaahay inuu samada jiro carshiga ka sarreeyo toddobada sama uu ka sarreeyo kamaa qaalat aljamaacatu kamaa qaalat aljamaacatu siday jamaacadu tiri jamaacada marka ninkii ka shaadoobay ictibaar ma u leeyahay marka wax ictibaar alimaam cumaan bnu saciid addaarimi cumaan bnu saciid addaarimi kitaabu naqdi alimaam cumaan bni saciid calaa bishri almarisiy aljahmiy alcaniid kitaabkiisaas juska koowaad saddex boqol iyo afartan dabcada maktabat rushdi wuxuu leeyahay waqad itafaqat ilkelimatu kelmadda waxay isku waafaqday min almuslimiina muslimiinta kelmadoodu waxay isku raacday ana allaha tacaala fowqa carshihi ilahay inuu carshigiisa ka sarreeyo fowqa samaawaatihi samaawaatkiisa uu ka sarreeyo wa annahu laa yanzilu qabla yowmi alqiyaama ilaahay dhulka u soo degi maayo qiyaamaha ka hor ama ma soo degaayo qiyaamaha ka hor buu leeyahay licuquubati axadin axad inuu ciqaabo u soo degi maayo ilaahay subxana wa tacaala licuquubati axadin axad inuu ciqaabo u soo degi maayo min khalqihi ka mida ayb walam yashukuu mana aynan ku shakinin annahu yanzilu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilahay inuu soo degaayo liyafsila bayna cibaadihiisi oo addoommadiisa u kala saaro wayuxaasibahum oo u xisaabo wayuhiibahum oo u hawaabiyo watashqiiqu samaa'i yowmaidin linusuulihi yowma tashaqaqu الsamaau bilghamaami ilaahay sooma dhehen samada dildilaaca ay dildilaacayso waxay la dildilaacaysaa soo degidda ilaahay subxana wa tacaala cumaan bnu saciid a'imatu salaf uu ka mid ahaa laba boqol iyo siddeetankiiba u dhintay laba boqol iyo siddeetankiiba u dhintay buwayd iyo ayaa yacnii ragga wax ka qaatay ka mida ayb iyo kayrkiisa wuxuu yidhi marka ijmaac waa kaas marka mid kale imaamu اlbayhaqi fi اasmaa wasifaat kitaabkiisa alasmaa wasifaat صفxada afar boqol iyo sideed maطbacaة الsacaadة kun saddex boqol konton iyo sideeddii la daabacay hijrigu markuu ahaa yani waxaan ujeedaa miilaadiga yani hijriga hijriga biisnaadin صaxiixin ilى اwsaaciyi ilaa awsaaci isnaad صaxiix oo awsaaci gaaraan awsaaci waa taqaanaan cabdiraxmaan ibn camar waaye imaamu ahli shaam bilaa munaasaca waa a'imaةu salafuna ka mid ahaa wuxuu yidhi wsaaci kunaa wataabcuuna mutawaafiruuna naqulu in اllaha tacaala dikruhu fowqa carshihi wanu'minu bima waradat الsunnatu bihi min sifaatihi taabiciinta oo dhooban buu yidhi oo buuxdo ayaan waxaan dhihi jirnay ilaahay carshigu ka sarreeya wax nagu qabsadana ma anan arkin taabiciintii oo dhooban ayaan waxaan dhihi jirnay ilaahay carshigu ka sarreeyaa haddii marka masalada khilaaf ka taagan yahay waa laga murmi lahaa ijmaac kale ayb ijmaac kale wuxuu yahay bayhaqi laftir imaamu dahabiyaa keenay kitaabkiisa alculuw lilcali اlcaظiim qaala abu axmed اlxaakim buu yidhi wabu bakr almufasir wاlafظu lahu xadaثana abulcabaas siraaj qaala samictu qutaybata bna saciid yaquul qutayboo dhahayaan maqlay buu yidhi hada qowl اla'maةi fi اlislaam في الإسلام والسنة والجماعة muxuu yahay qowlka nacrifu rabbana fi الsamaaءi الsaaبica calىa carshihi rabbigeenaan naqaanaa waxaan ku aqoonsanaynaa inuu ka samada inuu yahay oo carshiga uu ka sarreeyo kamaa qaala jala jalaaluhu الرaxmaanu calى اlcarشhi اstawaa ujeedaa marka qutaybaة bnu saciid waa shuyuukhdii bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo isagoona ijmaacu sheegay oo wuxuu yidhi qowl الأ'maةi fi الإslaami والsunaةi والjamaacaةi imaamu dahabi asagu naaqil bis waay waa soo naqliye keliya dadka qaar waxaa laga yaabaa in la yidhaha imaamu dahabi isaga waxaa weeyaan dadkan ra'yigan kala qabo oo yacnii nimankan yacnii waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu dhihi karaa wuxuu ka mid yahay mujasimada iyo dadka ilaahay jihada ku sheega iyo iyou ku jiraa imaamu dahabiga lagu leeyay war isaga caqiidadiisa maaha hadda waxaan inoo soo naqlinayna ogow waa naqligiisa isaga kutubta wuxuu ku soo arkay buu soo guurinaa imaamu dahabi culammada marka waxaa yacni annagoo xataa imaamu dahabi dee caqiidadiisu ay meesheeda tahay haddana laakiin naqligiisu waxaa weeyaan waa imaamu dahabi waa nin kutubo fara badan leh naqligiisana waa aaminsannahay nacam inuu naqli kala xadaayo maad malaynaysaa imaamu dahabi ayb haddaad tidhaahdid maku kalsooni meeshaan oo kale inuu hawadiisa raaca dhici karto waxaa kugu laasimaysa kitaabna inaadan ka isticmaalin imaamu dahabi markayb marna marna marka haddaad soo guuriso miisaanulictidaalka fulaan saas saasuu ka yidhi halkaana aad tidhaahdid maya ma aqbalaayo d maa diinka ku ciyaarayo marka imaamu dahabi marka wuxuu yidhi wakadaa naqala wakadaa naqala muusa bnu haaruun muuse bnu haaruunna ijmaacuu soo naqliyey can qutayba uu ka soo naqliyey annahu qaal nacrifu rabbana fi الsamaaءi الsaabicati calىa carshihi ijmaac kale ayb marka sidaasuu tilmaamay markaasuu wuxuu yidhi fahaada qutaybatu kan waa qutaybuu yidhi dahabiya dhaha fii imaamatihi wa sidqihi qad naqla اlijmaaca qutaybe yacni ammaanadiisa iyo runnimadiisa ijmaacuu soo guuriye cala almas'alati waqad laqiya qutaybana marka ijmaaca uu soo guurinaya raggiisa yaa waayana maalikan walley wallayta waxamaada bna zayd waalkibaara rag waaweynuu la kulmay qutayba wa cumira dahran wakhtina waa noolaaday wasdaxama alxufaadu calaa baabihi xufaaddii kalena albaabkiisa isku cariiriyeen yanii cilmigay aad uga qaada jireen waxaa ka mid a ijmaacaas laalakaa'i abulqaasim hibatullaahi allaalakaa'iy kitaabkiisa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca waa kitaab yacni laalakaa'i a'immada shaaficiyadu ka mid yahay sanaduu ku wariyaa isaga weliba sanad kitaab weynoo caqiidta ahli sunna u leeyahay sanad buuna ku wariyaa isagoo ilaa afar mujalad meelahaas waa daawacan tahay marka ayb wuxuu yidhi laalakaa'i juska koowaad boqol toddobaatan iyo lix ilaa boqol toddobaatan iyo toddobo wuxuu ka hadlaya caqiidada abu xaatim alraazi iyo abu zurca sanadou keena sanadkiisu marka ku wariyaa kitaabka badan wuxuu yidhi qaala abu moxamed cabdiraxmaan ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim baa wuxuu yidhi sa'altu abi aabbahay baan su'aalay oo abaa zurcata abu zurcata araazi baan su'aalay can madaahibi ahli sunna madaahibta ahlu sunnada fii usuuli اddiin caqiidada ku saabsan wamaa adrakaa abu zurca iyo abu xaatim waxay soo gaareen calayhi alculamaa culammadu ay ka soo gaareen fii jamiici alamsaari magaalooyinka oo dhan wamaa yactaqidaani min dalika iyo waxay iyagu caqiidaysan yihiin waxay culammadii ka soo gaareen ayaguna caqiidaysan yihiin faqaalaha waxay dhaheen adrakna alculamaaa culammada waxaan ka soo gaarnay fii jamiici alamsaari magaalooyinka oo dhan xijaazan wa ciraaqan wa shaaman wa yamanan waa dhulka islaamka oo fa kaana min madaahibihi maxaa ka mid ahaa uu soo waday wa ana allaha caza wajalla calaa carshihi baa'inun min khalqihi ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo khalqigiisana uu ka baxsan yahay yacnii khalqigiisa kuma dhex jiro ilaahay subxaana wa tacaala kamaa wasafa bihi nafsahu fii kitaabihi sow ilaahay naftiisa u sifeeyey kitaabkiisa wa calaa lisaani rasuulihi sal lla ly slam bilaa kayfin kayfi la'aan amaa yani markaasu wuxuu yidhi axaada bikulli shayin cilman bay dhaheen laysa ka milihi shayun huwa samiic lbasiir ilaahay subxaana wa tacaala shay kastaa cilmi buu ku koobay ijmaaca waxaa ka mid a ibnu qutaybata diina wari a'imadii salafkuu ka mid ahaa ta'wiilu mukhtalifin xadiidka waa maطbuuc kutubtaanna waa la heli karaa safxada laba boqol konton iyo laba ilaa laba boqol konton iyo saddex dabcada daarulkutubi alcilmiya haddii aadan dabcada haysaninna kitaabka haddaad fiirfi uma weynaba kitaabka dhanba aisha saa u marisa waad ka helay ama faarista aad dib u eegto wuxuu yidhi walumamu kulluhaa ummadaha oo dhan carabiyuhaa wa cajamiyuhaa carabkeeda iyo cajamkeeda taquulu waxay dhahaysaa in allaha tacaala fi اsamaa'i ilahay wuxuu ka sarreeyaa samada maa turikat calىa fiطratihaa walam tunqal can dalika bالtacliim ummaddii o dhan marka sidaasay leedahay walam tunqal can dalika bالtacliim yacni fiطradoodaana sidaa lagu abuuray buu leeyahay turikat calىa fiطarihaa maa turikat calaa fiarihaa haa wixii loogu baaqi yeelay oo looga tegey yani iyaga firadooda saas waa saasay dhihi jireen walam tunqal can dalika bitacliim lama barin dadka arrinkaas ibnu qutayba saasuu leey lama barin oo bimacnaa yacni inta kaale ee la yidhaahdo ilaahay carshigu ka sarreeya waa laidin baraa lama samada kor u jira ilaahay waa laidin baraa lama dhihin iyagaa iska ogba dadka oo hadda dadka hadda caamada haddaad fiiriso soomaalida reer baadiyahay war waxaas waxaas ma samaysaa laleey markaasuu le ilaah iga sarreeya ma samayno yaa barayaa u sheegana ma dugsiga inaan la geenina dhici karto waxba unan maqan waxaas marka dadkii dad diin bartay oo cilmi bartay baaynan ka dhaadhacsanayn oo maantana kaa daba wareegayo un haddii god laga bixiyo yani ilaahay ma sarreeyo marka hore kuleeyahay adiladan marka la keena haddana waa sarreeya waa ogole laakiin bidaatihi keeno ku dhahan bidaatihiis oo tegeyna insha allah taala ibnu qutayba isaga marka waxaa weeyaan a'imadii selafku ka mid ahaa ibnu khusayma imaamu la'ima saddex boqol kooiyo tobankii buu dhintay kitaabu tawxiid wuxuu yidhi baabu dikri lbayaani ana allaha caza wajalla fi samaa'i baabkan waxau u baab yahay buu yidhi caddayn la caddaynaya alla inuu samada jiro sarreeyo kama akhbaranaa fii muxkami tanziilihi sida uu kitaabkiisa noogu sheegay calaa lisaani nebiyihi calayhi salaam wa kamaa huwa mafhuumun fii fidrati اlmuslimiin iyo sida dadka muslimiinta fidradooda loogu fahamsan yahay culamaa'ihim wa juhaalihim culammadooda iyo juhaashooda axraarihim wa mamaalikihim xortooda iyo addoommadooda dukraanihim wa inaatihim labkooda iyo dhadigooda baaliqihim wa atfaalihim dadkooda qaangaarka ilmahooda kullu man dacaa man daca allaha jalla wacalaa fa inamaa yarfacu ra'sahu ila asamaa wayamuddu yadayhi ila allah mid kastoo alla baryaayo gacmihiisa kor u taaga falsafay keeneen waxay yidhaahdeen waxaa gacmaha kor loogu taagaa samada qiblatu ducaa waay samada ducaday qiblo u tahay waxaan ku jawaabaynaa waxay tahay in shaygan waa qiblo iyo qiblo ma ahan waxay u baahan tahay deliil samada qiblatu ducaa inay tahay yaa kuu sheegay deliilkeen inay samada qiblatu ducaa ay tahay midda kale waxaa sugnaatay ishaaradiisa nebiga fartiisa inuu kor u taagay ilaahayna uu tilmaamo oo uu yidhi allaahumma fashhad allaahumma fashhad allaahumma maxay tahay ilaahay u dhawaaqa miinkaas allaahumma tacwiid waay xarfu nidaha la gooyee yaada ahayd buu bedel ka yahay marka allaahumma yaa allaahu waa ilaahow fashhadka markhaatika gacantiisana koro u fiiqa fartiibuu kor u fiiqayaa fiirin haddaynan kor wax jirin ama dhulka cirka iyo badaha ay isku mid yihiin marna sidaan wax u dhihi waaya marna sidaan u dhihi waaya bacdi naas baa waxay dhaheen ataxiyaadka marka la ataxiyaadaayo gacanta farta marka la taago qibladaa loo jeediya horeyna ilaahay maa jira marka saasaa ka imaanayso kuwaas jawaabtooda waxay tahay gacmaha marka farta marka la taagayo tawxiid waa wax lagu ishaara si ay ka xumaatayn ilaahay loo yeeranaayo ma aha yaa allah lama dhahayo gacmaha la taagayo waxaa weya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan cabduhu rasuuluh tawxiid waa ilaahay baad keli ka dhigaysaa moogtahay waad waxidaysaa marka farta marka hal ilaahay waa mid waayo waxa aad leedahay adi farta aad u ishaaraysa moogtahay yaa allah maaha wax aa leedahay ibnu khusayme marka isagana sidaas yidhi ijmaacaadku marka waa intaasoo ijmaac waay marka masaladan khilaafi ma aha qofka isaga khilaafi ka dhigaa waaa de waxaa weeyaan inuu wax arkousa rabi mas'ale marka waxay tahay oon yani kaayadadana in laga hadlo u baahan mas'alada ku tacalluqda daatada culuwiga ilaahi subxaana wa tacaala culuw daat miya waxaa jawaabteedu ay tahay imaamu dahabina uu aad ugu celceliyaa ninka dhahaaya ilaahay daata ahaan ma sarreeyo waayo ninka deliilka laga rabo sababta waxay tahay ilaahay wuxuu sheegtay inuu sarreeyo si guuda u sheegtay si guud marka maxaa soo gelaaya sifaadkiisa daatadiisa qudradiisa sharaftiisa kulligaa soo wada gelaaya oo ilaahay wuxuu yidhi wa huwa alcaliyu alcadiim alcaliyu ilaahay waa mid sarreeyo alcaliyu waa mid sarreeyo waa isim marka wasfi alla geliyey wa huwa alcaliyu alcaliyu ilaahay waa kii sarreeyo waa sarreeyaa markii lagu yidhi lama kala qaadin daato iyo qudro iyo sharaf iyo looma kala qaadin ninka marka dhahaayo qudratan wa sharafan uu sarreeyaa laakiin daatan ma sarreeyo maxaa uga bixisay annagu ilaaqaan haynaayo ilaaqa waxa looga baxo qeyd adaa deliil lagaaga rabaa ani laygama rabo walidaalika ma ahan laysku dhibo iyadoo culammada qaar badan ay bidaatihi ku dareen wa miman adaafa waxaa ka mid a culimmada idaafaysay imaamu lmusani nam tilmiid limaam shaafici kitaabkiisa la yidhaha sharxu sunna sharxu sunnaha nusakdiisa gabalna bidaatii bay qorayaan bacdi nusakna ma qoraayaan nusakha kala duwanaanshadiisuna wax kutubta dhan lagu yaqaano waay oo xataa kutubu sunan kutub saxiixulbukhaarigana haddaad soo bixiso hadda waxaa ku arkaysaa iyadoo ibnu xajar ou dhahayo nusqadan kelmaddan waa ka dhacday nusqa hiblaayo waa ku taallay nusqada nusakhu marka kutubtu waa kala duwanaanaya nusqada marka bidaatii ay ku qoran tahay maaha wax dad u idaafay karaane makhduudkiiu ku yaallaa dad u idaafayn karaan waxaa kaloo bidaatiida tilmaamay yaxya bnu camaar waxaa bidaatihi tilmaamay cumaan bnu saciid addaarimi waxaa tilmaamay moxamed bn cumaan bn abi shayba kitaabu اlcarshi lahu kitaabu lcarshi buu ku tilmaamay moxamed bn cumaan marka waxaan rabaa ishkaal waxaa ka imaado ninkan moxamed bn cumaan cumaan bn abi shaybaa dhalay cumaanka ad taqaanaano bukhaari shuyuuqdiisa iyo ka mida iyo abu daawuud iyo yaa dhalay isaga moxamed marka waxaa jirta jarxi la jarxiyey oo miisaanulictidaalka uu dahabi ku sheego cabdullahi bn imaam axmed mudayan iyo rag lamidaa jarxiyey laakiin jarxiga mudayan ou jarxiyey iyo raggaas haalibuhu waxaa weeyaan waa aqraanay ahaayeen aqraan dad aqraan isu oo tanaafus iyo tartan ka dhexeeya ahaayeen marka mudayan wuxuu jarxiyey moxamed bn cumaan bn abi shayba muxamedna wuxuu jarxiyey mudayan kowari marka waa yimid wuxuu samaynayaa marka a'imadiiu rabaa isagu inuu jarxiyo wax la'aan ka soo saara moogtahay moxamed bnu cumaan wuxuu yidhi madcuunun fiihi waxaa duray mudayan naskii wuxuu soo qaatay marka qaala mudayan kada w kada haddana meel kaleo wuxuu yidhi mudayan ninkaa la yidhaha waa madcuunun fiihi waxaa duray moxamed bnu cumaan bn abi shayba oo ninka haddii lasoo duray duriddiis maxay tareen marka nin daciifa oo isagoo la daciifiyey oo adig aad qirayso hadda inaad wa cid kale inuu daciifiyo inaad soo deliishato mea hawe inay hayso soo ujeedid marka labadoodoo kale isticmaalaa marka marna mudayanu isticmaalaa fii tadciifi moxamed bn cumaan marna moxamed bn cumaan qowlkiisu isticmaalaa fii tadciifi اlmudayan waxaas diin maa hawo waay jarxiga ku dhacay marka waxaan rabaa moxamed bn cumaan bn abi shayba kulligiis waxaa soo naqliyey kulluhu wuxuu ku dul wareegaa ibnu cuqda xaafid ibnu cuqda wuxuu ku dul wareegaa ninkaa ibnu cuqda la yidhaahdo keligiisaa wariyey si kastoo loo jarxiye ninkan yacni sanadka loo maraayo jarxiga aqwaasha a'immadoo jarxiga ah ibnu cuqdaa la gooni noqday ibnu cuqdana a'immada xadiidka waxay yidhaahdaan riwaayada jarxigee uu la gooni noqdo lama aqbalo keligiis uu la gooni noqdo cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi tankiilku ku sheega nuquushana isagay ku taallaan nuquusha culummada warkiisa isaga hadda ma ahan a'immadu kasoo guurinaa cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi tankiilka juska koowaada uga hadlaan tarjamada waxaad fiirisaa haddaad doonto yacnii moxamed ibn cumaan ibn abi shaybe ay fiiri tarjamadiisuu ku sheega marka a'immadaasoo dhan ayagu bidaatihi way ku dareen laakiin imaamu dahabi wuxuu dhahaa bidaatihi mararka qaar wuxuu yidhaahdaa min fuduuli اlkalaam min fuduuli اlkalaam wuxuu ka wadaa hadal aan loo baahnayn waayo bimacnaa maba loo baahnaba wahuwa alcaliyu bayba ku dhex jirtaaba ma loo baahna ka wadaa mar haddii la yidhi ilaahay waa sarreeyaa ilaahay subxaana wa tacaala waa alcaliyu اlcadiim subxaana rabbi sabbix isma rabbika alaclaa mar haddii la yidhi culuwudaad meeshaasuu soo gelaa marka in daato lasii kala fasiro lasii sheego min fuduuli اlkalaam waay saasuu ujeedaa warkiisu waa kaasa marka bidaatihi ninkan sheikh isagaa laga rabaa oo hadda isagu marka hore waxaa la leeyahay ma ogoshahay horta ilaahay inuu carshiga ka sarreeya ma ogoshahay haabuu leeyahay soo maha haddii uu yidhaahdo waa ogolahay ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo laakiin bidaatihi ma ogoli bidaatihi maxaa ku diidaa laleeyahy marka ilaa culuwiga ilaahay ma kala qaadqaadin isagee adiga maxaa bidaatihi u diiday isagaa marka deliil laga rabaa walan yajida daliilan wax daliila ma helayo oo dhahaya ilaahay daat ahaan uma sarreeya wax kale u sarre wax dhahaya ma helayo meeshaas marka waxuu la imaanaa maciyada ilaahay wahuwa macakum aynamaa kuntum alam tara an allaha yaclamu maa fi samawati ma fi اlardi ma yakunu min najwa alaaثaةi ila huwa raabicuhum iyo taasna waxaan leenahay tafsiirkaaga iyo keygaba ku qanci maynee tafsiirkii salafka aan u laabanna ibnu jariir طabari tafsiirkiisa oo a'imadii salafka tafsiirka hadda yacni shaa'ica kaas waay mutadaawalkana huwa اladii khalaqa الsamaawaati واlأrda fii sittaةi ayaami uma اstawى calى اlcarshi yaclamu maa yeliiju fi اlardi wamaa yakruju minha aayadda markuu uu sheegayo tafsiirkeeda wuxuu leeyay wahuwa macakum aynamaa kuntum marka wahuwa macakum ay yaclamu mutaqallabakum wamahwaakum wahuwa fowqa carshihi saasuu wahuwa macakum muxuu ku macneeyeen ilaahay subxaana wa tacaala maciinna waayo waa idin og yahay gedgadoonkiinna iyo meeshaad ahaanaysaan waa og yahay wa huwa calaa carshihi carshigaasoo ka sarreeya ibnu jariir marka isagoo saas ugu akaa marka maciyada iyo yacnii iyadana itifaaqaa ku jiro maciyada ilaahay yacni wahuwa macakum iyo aayadaha sufyaan bnu uya sufyaan thawri iyo a'imo badan waxay soo naqlinayaan culammada qaarkood ijmaac ijmaacu ahli sunna inuu yahay macakum ay bicilmihi inay tahay marka maxaa u ta'wiilinaysaan haddii la yidhaha waxaan u ta'wiilinay ijmaaca culammada annaga ijmaaca ma khilaafayno culammadaa saas tiri adiga marka ma waxaad rabtaa hadday culummada wax ku ijmaaceen inaad tidhaahdid meel kaloo culummada aysan ku ijmaacin ayaan aniga macno iska keensanaa ta'wiilkaasna waa in laga yeelo sababtoo ah culammada ijmaaceedaba waa la yeelay taas hadal ma noqonaysa marka wixii ay culummada salafka ku ijmaacaan ta'wiilkiisa waa la ta'wiilinaya waxaynan ku ijmaacin ta'wiilkaasuna waa saxiix waxaynan ku ijmaacinna maya amase ta'wiil maba ahanoo waa siyaaq dalaalatu siyaaq waay dalaalatu siyaaqna qawaaciddiyaan uga hadalnay marka taas iyada marka iyadana saasay tahay ijmaacaadkan marka masalada marka istiwaaha iyo saasuu u sheegay sheekha raximahullah tisciiniyada iyo wuxuu ku yidhaahdaa shaekhulislaam ibnu taymiyaan ujeedaa tafsiirka marka istawaa istowlaa lagu fasira isaga waa tafsiir noocee ah tafsiirkaas tafsiir noocee ah istawaa in istowlaa lagu fasiro istiwaa istiila lagu fasiro ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga saddex juska saddexiyo tobnaad afar boqol lixiyo toban baabun wa kaana carshuhu cala almaa baabka haddaad dabacaadka waa kala gedisan laakiin baabka fiiri kitaabu tawxiid baabun wa kaana carshuhu cala almaa wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamay tafsiiru اlistiwaa'i bilistiilaa'i qowlu lmuctasilati waay tafsiiru اlistiwaa'i bilistiilaa' waa qowlu lmuctasila marka uma istawaa ilaahay wuxuu u qaalib noqday tafsiir muctasilo waay ashaacirada marna inay muctasilada radisa marna ay warkooda soo qaadaan ma suurtoobayso shaekhulislaamna wuxuu yidhi raximah اllah wasalafu اlummati muttafiquuna calaa ana man ta'wala istawaa bimacna istowlaa ow bimacnan aakhara yanfi an yakuuna allahu fowqa samaawaatihi fahuwa jahmiyun daallun salafku waxay isku raaceen isku waafaqsan yihiin qofkii yacnii istawaa istowlaa ku macnay ama macno kale oo ka soo horjeeda alla inuu sarreeyo fahuwa jahmiyun daal ninkaas waa jahmi baadiyeysan majmuuع اfataawaha juska lixiyo tobnaad saddex boqol sagaashan iyo شhan wa qowlihi wafii qowlihi yaa ciisa ciisow inii anu mutawafiikan ah kuku oofsanayo mid ku oofsanayaan ahay waxaa lagu macnaya ciisa hadda ma dhimanine macnuhu waxaa weeyaan laakiin wau dhiman doonaa dabcan mutawafiika waxaa lagu macneeyaa waa ku hurdisiinayaan hurdada wafaad waa laysaga waa lagu sheegaa wahuwa اladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu maa jaraxtum bالnahaar yaa ciisa ciisow inii anugu mutawafiika mid ku hurdisiinayaan ahay waraaficuka ku kor yeelaayo ilayan intii ka ah xaggaygan kuu soo kor yeelayo wa qowlihi bal ee rafacahu llaahu inay dileen iska badaaye rafacahu llaahu ilaahay baa kor yeelay ilayhi xaggiisa u kor yeelay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa ilayhi ilallahi alla intii ka ahay ayaa yascadu oo u koraa alkelimu ayibu kelmadda wanaagsan waalcamalu saalixu camalka wanaagsanina yarfacuhu yarfacu lkelima kelmaddiiu kor u qaadaa ilayhi yascadu buu ka rabaa ilayhi yascadu wa qowlihi ilaahay qowlkiisa waqaala fircawnu fircawn waqaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi ya haamaanu haamaanu ibni lii sarxan ibni ii dhis lii aniga ii dhis sarxan dhismo sar lacallii mudni abluqa abluqu inaan gaaro alasbaaba samadaha lacallii mudni abluqu inaan gaaro alasbaaba samaawaadka inaan gaaro asbaaba samaawaati samaawaadka asbaab inaan gaaro duruqdeeda lacallii abluqu lasbaaba jidadkeeda inaan gaaro asbaaba samaawaati samaawaadka duruqdooda fa adalica markaa aan eego oon soo arko ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa wa innii aniguna la adunnuhu waxaan malaynayaa kaadiban beenaale inuu yahay waxaa la yaab leh dadka fahamkooda markuu yani gadoomo oo aysan meel wax ka qaadanaynin oo aima aysan yanii ictimaadaynin oo tafaasiirta culummada aysan dib ugu noqonaynin waxay rabaan iska sheegaan waxay yidhaahdaan ninka ilaahay ku tilmaamayo inuu kor jiro caqiidadiisa caqiida fircawniya waayey leeyihi oo say ku tahay fircawn fircawnaa rabbigiisa kor ka raadiyey culummadiina waxay u deliishanayaan aayadahan ilaah inuu kor jirayba deliil u tahay sababtoo ah wa inii la adunnuhu kaadiban fiiri fircoon maxaa ku xambaaray muxuu badda u aadi waayey muxuu kor u aadayn nebiyullaahi muuse wuxuu ka maqli jiray rabbiga aan caabudo korow jiraa saasuu ka maqli jiray marka tiiyou rabaa inuu beeniyo karow marka wax ka doonay soo uma jeedid wuxuu leeyahay wa inii la adunnuhu kaadiban muuse inuu been sheegaayan u malayna muxuu ku been sheegaana inuu ilaahiisa kor jiro inuu been ku sheegaayo yaan caddaynaa buu leeyahay walidaalika aayaddan ibnu taymiya maaha wuxuu iska wata xataa tafaasiirta dibadii loogu laabto imaamkan la yidhaahdo abu cuثmaan الsaabuuni aimatu shaaficiyu ka mid yahay aimadii hore weliba wuxuu leeyahay aayaddaanu soo qaada wa inii la adunnuhu kaadiban alaa taraa wuxuu leeyahay sow miyaadan arkaynin fircoon inuu leeyahay wainii la adunnuhu kaadiban yacnii muuse wuxuu maqlay inuu muuse sheeg sheegi jiray ilaahiisa rabbiga oo caabudo kor inuu jiro markaasoo fircoonna uu ku beeninaya alaa taraasoo uma jeedido yihi wa inii la adunnuhu kaadiban marka fahamka saxiixa kaasu ay maca marka yaa fircawni noqonaayo marka fircawni ninka inkiraayaa noqonaya ilahay inuu kor jira maxaa yeel asagaa diidanaya ilaahay inuu kor jiro fircawn ma ogtahay samadan aadaa ilaahan ka soo fiirinaa ma joogo u leeyahy ilaahay kor marka fircawni waxaa ah marka ninka diidaya ilahay inuu kor jiro marka aayadahan intaan la dhexgelin tafsiirkooda waxaa fiican in tafaasiirta dib loogu celiyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa a aamintum waxaad ka aamin noqoteen man macbuud fi samaa'i samada korkeeda ahaaday an yaksifa inuu gooyo bikum idinka idinla jaro alarda dhulka faidaa hiya waaba iyadoo markaas tamuuru tadaribu dhaqdhaqaaqayso am amintum ma waxaad ka aamin noqoteen man macbuud fi samaa'i samada korkeeda ahaaday fii bimacnaa calaa waaye maxaa yeelay xurufuljar yanuubu bacduhu bacdan qaacido macruufa waay qaacido macruufa culummadu ay yacnii luqawiyiintu yaqaanaan xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan bayhaqina waa tilmaamaa buu so yacnii kitaabkan la yidhaahdo alasmaa wasifaat am amintum man fi الsamaa'i an yursila inuu diro calaykum korkiina xaasiban quruurux inuu kusoo diro fasataclamuuna waad ogaan doontaan markaa kayfa sidee baa nadiiri yacnii digitaankayga ay ahaatee halkan marka am amintum man fi الsamaa'i bay waxay ku fasirayaan malag malag inaynan ahayn waxaa diidaayo inuu malag yahay waxaa diidaayo an yursila calaykum xaasiban malag ma dadku yacnii ilaahay inuu u amro ma ahane malagu dad ma ma ma ma halaagi kara maogta ilaa inuu ilaahay u amro ma aha malagu ma dhulkau dhaqdhaqaajin karaa ma dhaqdhaqaajin kara ilahay unbaa sidaa yeeli sheekhu marka wuxuu leeyahay walihaada kaana salafu salafku waxay ahaayeen muطbiqiina kuwa ku kulmay calaa takfiiri man ankara daalika qofkii inkiro ilaahay kor ma jira yidhaahdo gaalaysiintiisay ku ijmaaceen liannahu cindahum macluumun bilidiraari min addiin maxaa yeele ilahay inuu kor jiro daruuradaa lagu ogaan karaa waa masaa'il macluum min addiin bidaruura laakiinse wuxuu leeyahay takfiirintaas ad waxaan dawaa'iftan waxay uga baaqanaysaa ta'wiilka ta'wiilka oo waxaan waxaa weeyaan aayado iyo waxbaa loo sheegayo marka waxaa la yidhi aayaadkan maciyada iyo aayaadka qurbiga iyo iyo aayaadkan saasaa la yskugu jamciyaa baa laga dhaadhiciyey marka ta'wiilkaas inay ku badbaadaan baa dhici karta laakiin haddii ta'wiilkaas meesha laga qaado oo loo caddeeyo oo xujajka ay ku oogmaan waa gaalaysii jireen salafka walidaalika imaam axmed jahmiyada isku mid uma wada ahayn qaarkoodna ma gaalaysiin jirin xujadaan ku oogmin darteed qaarna wuu gaalaysiin jiray wax xujada ku oogantay marka mar walba yani iqaamat اlxuja wاlburhaan qabla yani alxukmi bitakfiir waa waa daruuri xujada laakiin marka maxay tahay xujada waxay tahay culammada waxay kala soocaan iqaamat اlxuja iyo yani fahmu اlxuja iqaamat اlxuja waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa qofku in xujadan inay soo gaarto ninkan hab oo haddii uu maskaxdiisa yani dhegtiisa hadduu taago hab uu ku fahmi karo hadday u soo gaarto xujada haadaa qaamat calayhi اlxuja ninkaa xujada ku ooganta soo ma fahmi ee shardi ma ahan xujadan marka loo sheego inuu u fahmo sidii shaekhulislaam ibnu taymiya u fahamsanaa inuu u fahmo qasab ma aha waxaa la rabaa keliya un inuu u yani xujada ay soo gaarto hab low haddii uu dooni lahaa inuu fahmo ama dhegihiisa uu u raariciyo uu u fahmi karo hab uu u fahmi karaaba hadday ku soo gaarto qaamat calayhi اlxuja ee lama raba abubakar iyo cumar say u fahamsanaayeen marku gaaro ayuu gaaloobayaa khalad waay waxaas nacan dad baa iyagu ay iskaga kala darsan tahay qiyaamulxuja marka la joogo waxaad mooddaa yacni ummadahan wax lagu gaalaysiiya la imaanayaan isma wada laha dhammaantood marka in hal xugun la saarana waa jowr in hal xugun oo kale la saarana waa jowr oo la yidhaahdo waxa adduunka joogo gaalnimo ku qumay oo gaalnimo ku dhacay kulligood waa yacni waa macduuriin biljahli in la yidhaahdo waxaa weeyaan waa tafriid waxaa iyadana ifraad ah kulligood waa looda gaalaysiina nin kastoo kufri ku dhaco iyadana waa ifraad manhaju selafna sidaa ma ahayn manhajku marka waxaa weeyaan waa wasat oo waxay noqonaysaa marka iqaamat اlxuja iyo fahmu اlxuja a'imada culamaa a'imatu najdina akaruhum sidaasay sheegaan sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo yacni cabdiraxmaan bin xasan saaxib fatxi اlmajiid iyo sheekh maxamed ibraahim ugu dembeeyey a'immadu saasay uga hadlaan masalada marka iqaama marka masalaة اlcudri biاljahli yacnii in layska sii daayana ma ahan in yani iyado dhan la xirana ma ahan marka waa masalo u khuduucayso wax badan marka sheekhu hadda halkan marka saasuu tilmaamay marka laakiin masaa-ishan bawl asmaa sifaat waxaa moodaa waa ka qumuud badan yahay towxiid اlcibaad asaga aad uga qumuud badan yahay sababtoo ah shubahaad aad u fara badan yaa lagu furay sheekhu halkan wuxuu leeyahay sidoo kale faاllahu tabaaraka watacaala huwa alcaliyu alأclىa bijamiici macaani اlculuwi macno kastoo culuwi leeyahay ilaahay waa sarreeya waqad itafaqa الnaasu calىa anahu caliyu calىa kuli شhayin dadkuna waxay isku waafaqeen ilahay inuu shay kasta ka sarreeyo bimacnaa anahu qaahirun lahu qaadiru calayhi mutasarifun fiihi kama qaala ida ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walaa calىa bacduhum calىa bacdi وعلى أنه عاaل عن كuلi عayب ونqص فهuوa عاaل عaن ذلكa منزه عanه كamا qاaل إلى آkhiرihi mar intaasoo dhan nooع walbo oo culuwi a baa ilaahay uu leeyahy أma culuو الlahi بذاtihi عalىa khalqihi wuxuu yidhi almuنaaزicu يuصلم أنه mوصوف بculuوi المakانة وculuوi الqahri وculuوi المakانة مaعنaahu أنه أكمل min العاalم وculuو الqahri maضmuنه أنه qاadiر عalى العاalم waxaasoo dhan marka waxay tusaysaa tan marka daatado waa lagu yani mutakalimiintu ay diidayaan waa ka soo hadalnay waa sheegnay saddex qolo baa marka waxaan ku gebagabaynaa qolooyinka culuwigu waa saddex qolo diidan daa'ifa waxaa weeyaan mucadilat اljahmiya leedahay mucadilat اljahmiya ayagu waa kuwa dhahaayo ilaahay laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu walaa mubaayinun lahu walaa muxaayiun lahu kuwa laada badiya waxaa la yidhaahdaa mucadilat اljahmiya kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jira kama dhex baxsana kutubaha ashaacirada waxa ku yaalla wa ashaaciradan marka dambe jahmiye waay ma shaaciro keliya ma haddaad fiirso baabuliimaan iyo baabul yani abwaabta qaalibkeeda haddaad eegto waxaad arkaysaa inay jahmiye yihiin walidaalika waxaa la dhahaa hum jahmiyat اlinaath شhekh الإسلام saaرiبالmaسluulka saasuu sheegaa jahmiyaة الإnaaث muctaziladana jahmiyaة الذukuur waa kulligoodna waxaa jahmiyad unbaa macalin u wada kuwaana marka jahmiyaة الإnaaث waxaa loo yihi waa iska yani waa lugna meeshaas ugu jirtaa lugna meel kale lidaalika waa lagu qaldamaa shanigooda dad badan imaam yaxya بن abi الkhayr alcumraani fuqahada shaaficiya ka mid ahaa qarnigii lixaad ee kitaabkan iskale albayaan la yidhaahdo fiqiga shaaficiga ah wuxuu leeyahay ina alashcariyata qadamuu rijlan wa akharuu ukhraa ashcariyadu lugna waa soo hormarsadeen ahlu sunnaday la soo galeen lugna gadaaley waa dambaysiisteenoo gadaaley meel dhigteen marka dad oo meel loo raaca leh waxaa weyan wax ahlu sunnadii meel buu ka waafaqaa dhinac jusiyo jusiyo kalena jahmiyadoo ka waafaqaa wax marka u hagaagsan malaha kitaabkiisa alintisaarku sidaa ku leeyahay nooca labaad waa xuluuliyat اljahmiya xuluuliyat اljahmiya waa nimanka ibnu carabi iyo waa ilaahay ay leeyihiin wax laba la yidhaahdaba maba jiraba adduunka dhan hal waxaa jira waana allahay leeyahay bani aadamkan ilaahay miya haa waa ku dhex jiraa bay leeyahay sidee baunan ku ahayn dhagaxan ilaahay miya haa waa ku dhex jiraa ilaahay marka jahmiyatu waxaa la yihahdaa xuluuliyat اljahmiya la yihahda waa nimanka marka yidhi alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon layta shicrii man ilmukalafu yaa mukalaf buu yidhi labadooda futuuxaat ulmakiyaha iyo fusuuska iyo wax aad u ibnu carabi ayaa imaam u ahay ibnu carabi ibnu carabi طaa'i wuxuu ahaa min ahli mursiya markii hore dhulkaas andalus iyou ka yimid ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay sheekhayga cizi bin cabdisalaam ayaa wuxuu yidhi ninkaa isaga ibnu carabi maaha ibnulcarabi almaalikiga ma aha ninkan wuxuu yidhi nin wuxuu ahaa buu leeyahay sidaa iyo sidaa ah wa kaana laa yuxarimu farjan farji ma xarimi jirin ibaaxi buu ahaa soo ma garan futuuxaadka dahabi wuxuu yidhi u soo waday in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufrun falaysa fi اdunyaa kufrun in lam yakun maa fi اlfutuuxaati kufran falaysa fi اddunyaa kufrun futuuxaat اlmakiya waxaa ku jira haddaysan gaalnimo ahayn adduunka kufri maba yaallan nasaaradii waxay yidhaahdeen ilaahay saddexuu ku dhex jira laahuud iyo naasuud waxaa la yidhahdee ay sheegeen ciise qaybna waa ilaahuu ka yahay qaybna bani aadanuu ka yahay laahuud iyo naasuud waxaa la yidhi waxaan wax soconaaya maaha waa lagu gaalaysiye laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa ninkii yihaa ka waran ilaahay caalamka o dhan oo ku dhex jiraa sideebuu muslim u noqonaa marka sidee u ahaanaya marka muslim ma ahaa kan xuluuliyadu marka nimankaas walidaalika ibnu carabi takfiirintiisa culimmada in badanoo ka midaa takfiiriya wa minhum ibraahim albiqaaciyaa ka mida nacam albiqaaci kitaab marka magacyo badan lagu daabacay uu leeyahay masracu tasawuf iyo tambiihu اlhabiyi saasoo kale yani fii takfiir ibni carabi fii takfiir ibni carabi iyo marka ninka asaga marka culamo badanna saasay yidhaahdeen xuluuliyat اljahmiya weeyaan kuwa iyagu waxay dhahayn inahu bidaatihi fii kuli makaan kuwa dhaho qolada saddexaad daa'ifaة min ahli اlkalaami wالtasawuf weeyaan hum aladiina yaquuluuna qaar dhahay in allaha bidaatihi fi اlcaalam in allaha bidaatihi fowqa alcaalam ilaahay daatadiisu caalamka uga sarreeyaa wahuwa bidaatihi fii kulli makaan haddana bidaatihi uu makaan kasta uga uu ku yahay waa warkii uun dambe unba usoo noqonaa oo kale siyaabahaas u qeybiyo majmuuculfataawaha waxyaabahan marka maciyada iyo wixii ka dambeeya markaas galaa bilahi towfiiq wsala اllah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslm